waxaan dhihi karnaa xaaladda hadda ay ku sugan yihiin dadkan waa xaalad bani aadanimo tii ugu adkeed ay ku sugan yihiin ilaahay ha ka soo gaaraan leenahay waad arkaysiin biyo dhaaminta yaan ku bilownay laakiin guud ahaan wixii tuulooyinka ku teedsanaa webigu dhibaatadu waa isla haysaaho dadkan hadday tahay baad ama wax la cuno ay tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday daawo tahay intaba way u baahan yihiine ha laga soo gaaraan leenahay cid allaale ciddii maaragtay aad deegaankan wax ka qabanaysan anaguna waxaan fududay doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo siday ku gaari laheeday qofta iyo wixii ay wadda siday ku gaari laheyd iyadoo nabadgelyo aan ku dadaali doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo annaguna waa sii dadaalaynaa oo waa sii wadaynaa tuulooyinka dhanna mid midaan u booqa doonnaa siday u kala baahi badan yihiinaana wax u gaarsiin doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo mana fadhiisa doonno waan uga mahad celinaa cid kastaee gacan ka geysatay waxaan leha ilaahay ha ka abaalmariyo